halkaasi aad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada washington sida aad warkaba ku maqlayseen ururka midooda afrika ayaa mar kale ku celiyey codsi uu horay ugu jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku dalbanayay in cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya la qaado si loo xoojiyo awoodda ciidamada soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee nabadilaalinta u jooga magaalada muqdisho iyo soomaaliya haddaba wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya xuseen carab ciise ayaan qadka taleefonka muqdisho kula xiriiray waxaana weydiiyey sida dowladdu u aragto codsigaasi midooda afrika doorta runtii in cunaqabataynta laga qaado soomaaliya waa mid dalku dahdo maadaama imika dowlad saxana leeyahay oona ku meel gaar ahayn la rabo in ciidamadii iyo hay-adihii amniga dib loo soo dhiso la tayeeyo ciidamadeena maarata waa kolley waxay ubaahanayaan de marka in sidii ciidan rasmi loo noqon lahaa de inay inay qalabkoodina ay helaan si marka brofes in loo bilaabo ma garanaysaa loogu talagalay ay nimanka walaalaheena la joogaano markay shaqadu dhammaato ciidamadeena dhismaan ay ku noqon lahayn guryahoodii wasiir dadka arrintan dhaliilaya ee kasoo horjeeda waxay leeyihiin soomaaliya hub fara badan baa ka buuxa labaatankii sannadood lasoo dhaafo hub baa ku socday beri waxaa lagu eedeeyay dowladdii si hub maraykanku uu siiyey inuu gala gacanta kooxaha kasoo horjeeda qeyb ka mid a suuqii inuu hubkii yaallo oo hubkii soomaaliya tagaaba uu suuqii tagayo marka baahida keenaysaa hub badan oo kale in soomaaliya iminka lasoo geliyo iyadoo aan lahayn gacan ammaana oo haynaysa ma la dhihi karaa wax lagu degdegayo horta wax degdega ma jiro laleeyahay imikadaa hala keeno hub badan laakiin dawladdu brogram bay ku socotaa brogramka dibudhiska ciidamada qalabka sida iyo iyo tayeyntooda iyo tababarkooda taa waxaa kamida markaa marba stage marka la gaaro oo ciidanku awoodiisa ay sii kordhayso qalabkiisana la siiyo marka waa sista maaragtay straatijiga bay ku imanaysaa maaha mid mar kale ciidan laska soo gelin amin hub laska keenayo dalka muhiimaduna waa saa sheegtay waxa weeyaan marka hore in awood ay ku kaydsadaan oo inventoryga iyo waxa hubka la keenay waxa ilaaliyaan kuna kuna maarata hawl galaan maarata reconciliationka ugu weyn marka ka dhacaya meesha waxa weeye nabadeeda dalku kolley marxaladaha ugu waaweyn marka iman doona waxa wey in laga dhigo horta marka hore la qabto hubka maaragtay sharci darada yaalla dalka in saad sheegtay hubka dhigis lagu sameeyo dadka sharci darada ku haysta hubabka ka brogaraamo badan ay saba jooga weeye laakiin marka hore dawladdu waxay ubaahan tahay awood ay taa ku samayso markaan fiirino howlgallada guud ee ciidamada dowladda ay ka wadaan gobolada jubooyinka hadday noqon lahayd gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose maxaa ugu dambeeyood nagu biirin kartaa oo howlgallada kasoo kordhay runtii howlgallada sida lalaba socdaba muhiimadoosa meesha ugu weyn imika dadka attentionka siinayaan waa runtii qabashadii kismaayo iyo sida ma garanaysaa ugu dhaqsaha badan loo loogu sameynayo maamul maaragtay runtii runtii dadka deegaanku ay ay ay maaragtay ay ka leeyihiin oo dawladdu runtii xaggeeda ka imanaya maadaama saan ku sheegay marka hore marka dawlad tama oo aan nahay oo aan ahayn kumeel gaad marka programkaasuna waa socdaa iminka howlgalkaasuna si fiican buu socdaa dadka dadka kismaayo iyo regionkaas oo dhanna runtii waxa aada laisku dhexlijinaya maarata amniga meesha in la hagaajiyo iyo in ma garanaysaa loo sameeyo maamul si markiiba si degdega maarata dadku ay nolol wanaagsan helaan oo dowladnimada ay u dareemaan dhinaca kale waad og tahay iminka ilaa iyo walaweyn ay ciidamadu sii dhaafeen oo shalayba adigi ogaay waxaan joognay balli doogla erboortka caalamiga ahaa ilahayn ciidamadu ilaa iyo marka marka soo horna insha allah dhawaan waaba dee iyago iska diyaar marka waxaad moodaa barnaamijyadii militariga iyo isku xirkii goboladii magaalada intii sifiican u socdo waxaan rajeynaynaa iminka gurbada xagga ay walaweyn marayaan inay dhawaan ay ilaa iyo baydhabo laisku furo laamiga oo ciidamada labada dhinac marka soo kacaan marka waxaan runtii ugu bashaarenaynaa shacabka soomaaliyeed maanta inaanu balantii aanu qaadnay aanu kasoo baxayno ciidamadu ay qaadeen ay dhamaystirmayso dhawaan runtiina de maaragtay cadowgii kusoo duure nabadiidkaana insha allah dhawaan laga ciribtiri doono dalka su-aasha ugu dambaysa wasiir ciidamadii qabsaday kismaayo gaar ahaan ciidamada dowladda iyo kuwa raas kambooni waxay sameeyeen maamul kumeel gaara shalay dowladdiinu ma ogta ma ma ogoshahay maamulka kumeel gaarka ee shan iyo tob labiyo tobanka xubnood ka kooban ay sheegtay ay sheegeen inay kismaayo maamulayaan horta runtii maamul bad waxa weyaan waa guddiyo loo sameeyey magarasa inay ka shaqeeyaan amniga magaalada iyo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo bulshada abaabulka bulshada runtii marka meel la qabta wato militariga ugu soo horeeya militariguna markaa waa inuu amniga meesha sugaa dejiya ummadda meesha degan dabeedna markaa laga lafaroodeeda lagala sida loogu samayn lahaa maamul marka broseskaas weya broseska imika la maraya dhawaanna dawladda way soo bandhigi doontaa insha allah barnaamijkeeda ku saabsan xagga maamul samaynta magaranaysa kismaayo iyo regionkaas oo dhan kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda wakhtigeedu sii dhammaanayo ee soomaaliya xuseen carab ciise oo qadka taleefonka magaalada muqdisho iigu warramayey